إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد walaalayaal insha allahu muxaadaradii waxaan kalimaad ku saabsan ka jeedinaa ciwaankeedu ahaa amraad lquluub asbaabuhaa wa ciilaajuha quluubta cudurada ku dhaca asbaabta keenta iyo dawadeeda marka waa mawduuc ballaaran laakiin intii ilaahay marka iga karsiyo un baan ka dhigi walaalayaal ugu horeyn waa inaan ogaano ahmiyadda weyn ee uu leeyahay qalbiga taas oo runtii qofka muuminkaa dareensiinayda marka uu dareemo inuu awqaadiisa iyo juhdigiisaba ku bixiyo siduu u dawey lahaa oo uu ka shaqeeyo siduu u caafimaadi lahaa una nabadgeli lahaa ugana nabadgeli lahaa cudurrada iyo aanfooyinka dhammaantood sababtoo ah qalbiga islaamka wuxuu ka joogaa darajo aada u sarrayda waa meesha ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala addoonka ka fiirin waa meesha tawxiidka iyo iimaanka iyo ikhlaasku ay degaan sidii nabigeena sala allahu calayhi wasalama xadiiska abi hurayra wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaah walaal wuxuu ilaah leeyahay subxaanahu wa tacaala nabigaa wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam ilaahay ma fiirinayo suuradihiinna oo madow iyo caddaan iyo qof jirkiisa weyn yahay iyo mid yar iyo ku dheer iyo ku gaaban halkaas ilaahay idinkama fiirin qaymanaa halkaas laydinka qaymaymaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu fiirin quluubtiinna ikhlaaska hadba ku jira jacaylka ilaahay iyo jacaylka rasuulka oo ku jira sala allahu calayhi wasalam weynaynta ilaahay oo ku jirta iyo bilcagsi haddii uu ku jiro shirki iyo nifaaq iyo hawo iyo maxabbatu dunyaa hadba meeshaas wixii ku jira taasa ilaahay idinku fiirin oo idinku qaymayn xadiidkaas imaamu muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey raqamka laba kun iyo shan boqol iyo lixdan iyo afar haddaba walaalayaal taas wuxuuna dareensiinayaa xadiidkaasu qalbiga meesha uu ka joogo islaamka haddaba qalbiga waa inaan ogaano waa melikul acdaa waa xibnaha boqorkooda boqorkuna hadduu hagaago ciidankiisu waa hagaagaan qalbigu haddaba walaalayaal hadduu hagaago xibnaha kale oo jirka ayaa hagaagaya boqorku hadduu xumaadana ciidankiisu xumaan waxaan ahayn samayn maayaan haddii qalbigu marka fasahaado xibnaha kale oo gacmaha iyo afka iyo lugaha waxaan fasaadahaynu marka ka soo bixi maayaan taasna waxaa kutusaa xadiidkii nucmaan ibnu bashiir radia allahu tacaala canhu ee bukhaari iyo muslimba ay wariyeen oo nabigeenna uu yidhi sala allahu calayhi wasalam alaa waina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb waa inaad ogaataan jirka waxaa ku jira cad hilib ah oo hadday hagaagto jidhkuu hagaagayo dhammaantiis hadday fasahaddana jidkuu fasahadayo dhammaantiis alaa wahiya alqalbu taasna waa qalbiga marka jidhka dhan hagaagiisa iyo fasaadkiisa wuxuu ku xidhan yahay qalbiga bukhaari xadiiskaas raqamka kun iyo shan boqol sagaashan iyo sagaal ayuu ku soo saaray haddaba walaalayaal qalbiga nuucaasa qofka muuminka waa inuu murugadiisa ugu weyn ka dhigo siduu ku hagaaji lahaa qalbigu waa meesha uu dego nuurka ilaah subxaanahu wa tacaala oo ilaah uu ku rido qofka uu doono qalbigiisa halkaas weeyaan qofkii ilaah uu doono subxaanahu wa tacaalana waa meeshuu nuurkiisa ka demiyo sidaas daraaddeed nabigeenna sala allahu calayhi wasalam xadiiskii bukhaari iyo muslim ducadiisa wuxuu dhihi jiray allaahuma ajcal fii qalbii nuura ilaahu qalbigayga nuur geli ayuu nabiga sala allahu calayh wasalam ku ducaysan jiray wa khaasatan mar kasta uu masaajidka aadayo walaalayaal qalbigu waa meesha iimaanka iyo taqwada alla ka cabsiga uu dego oo qofkaba waxa weeyaan taqwadiisu ay gasho sida xadiiskii bukhaari iyo muslim abi hurayra uu ka warina nabiga sala allahu calayhi wasalam ataqwa haahunaa saddex goora nabigu ku celshay sala allahu calayhi wasalam wa yushiiru ilaa sadrihi asagoo xabadkiisa ishaaraya nabiga sala allahu calayhi wasalam qalbiga dhanka kaleeto walaalayaal waxaa qalbiga loogu magacaaba waa lisuxati taqallubihi fi lhidaayati waadalaal si degdega inuu isku gedgediyo oo xagga hanuunka iyo xagga dalaalka sidii nabigaba sala allahu calayh wasalam oo xadiis saxiixa ku yidhi yusbixu lmu'minu wa yumsi kaafira wa yumsi mu'minan wa yusbixu kaafira qofkii ayaa waagu ubaryin asagoo muumin ah markaas ayuu haddana galabaysanaya asagoo islaamkii ka baxay qof ayaa galabaysana asagoo muumin ah markaasuu haddana waagu ubaryin asagoo kaafira ama bilcagsiba marka walaalayaal taasna waa inaan ku xisaabtanno oo qalbiga si khatara inuu u gadgadoomo sidaasna waa inaan ula soconno taasna waxay keenaydaa qofka inuu qalbigiisa si adag marka u waardiyeysto nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiis abi muusa alashcari uu ka warinaa radia allahu tacaala canh wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalam masalu lqalbi masalu riishatin mulqaatin biardin falaa qalbiga wuxuu la mid yahay baal oo lagu tuuray dhul bahgooyaah oo kale baalka shimbirka oo dhul bahgooyaa lagu tuuray oo hadba dabayshu dhinacay u tuurayso kaasoo kaluu la mid yahay xadiiskaas imaam axmed ayaa soo saaray sheekh naasirudiin albani wuxuu ku saxiix yeelay mishkaatulmasaabiix xadiiska raqamkiisu yahay boqol iyo saddex miqdaad ibn aswad radia allahu canhu sidoo kale wuxuu nabiga ka wariyey sala allahu calayhi wasalam inuu nabigu yidhi alqalbu ashaddu taqalluban min alqid ida stajmacat kalyaanuhaa qalbiga wuu ka gadgadoomi og yahay dheriga karkaraya biyihiisu qaabtay u rogmanayaan marka ay dhammaystiranto karkiisa qalbiga karkiisu markuu dhammaystirmo qaabka biyuhu ay u rogmanayaan sidaas qalbigu waa ka degdeg badan yahay ibnu abilcaasib ayaa fi sunna ku wariyey raqamka laba boqol labaatan iyo toddobo qalbigu walaalayaal khatartaas ayuu leeyahay khatartaasna waa isku dedejiyaa qiimahaasna waa leeyahay qalbiga haddaba guud ahaan waxa u bambaxoo ku dhaca waa laba cudur labada cudur oo khatar ah labada cudurna waxay kale yihiin maradu shahwa iyo maradu shubha labadaas cudur oo khatarta ah ayaa asal u ah amraadda qalbiga ku dhaca sidaa a'immatulmuslimiin in badan ay soo guriyeen sida ibnulqayim aljawsiya kitaabkiisa iqaafatu lahfaan iyo kayrkiisba maradka qalbiga ku dhaca laba xabo ayaa asal u ah maradu shahwa oo ah qofkii shayga xaq ahaa isagoo og oo haddana yaqiinsan inuu shaygaanu xaq yahay macaasidiina garanaya inuusan haddana waxa weeyaan uusan awoodin daacadii ilaahay inuu waxa weeyaan qabsado ama uu macaasidii ka tago oo shahwe iyo xumaantaas jacaylka naftiisa waxay jeceshay uu raacayo uu uga tegayo daacadii alle waxa w xumaantiina uu ugu dhacayo jacaylka naftiisu ay xumaantaas jeceshahay taas marka waa maradu shahwa waa maradka qadarta ee ilaahay uu qowlkiisa ku ishaaraa yaa nisaaa annabiyi lastunna ka axadin min annisaa in ittaqaytunna falaa takhdacna bilqawli fayasmaxa aladii fii qalbihi marad ilah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala haweenkii nabiga salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo si gaara haweenkii nabiga ula hadlaa haweenkii nabiga la mid ma taydin axad oo haweenka kale lamid ah oo ka mid ah ma la mid tiidin haweenka kale oo waxa weeyaan haddaad guriga aada joogtaan iyo xiriirka aada nabiga la leedihiin sala allahu calayhi wasalam ayaa waxay idinka socaydaa haweenka kale haddaad marka laa ka baqaydaan waa inaadnaan qowlkiina u jilcin dadka aada la hadlaydaan oo ragga ajnabiga ah oo aada la hadlaydaan waa inaadnaan qowlka u jilcin haddii aada jilcidaan maxaan dhacaya fayasmaca aladii fii qalbihi marad oo markaas dhamac uu galo qofka qalbigiisa jiradu ay ku jirto dadka qalbigooda jirada ku jirto macnaheeda waxa weeyaan haweenka mu'minaadka markay hadlayaan oo ay la hadlayaan ragga ajnabiga ka ah waa inaysan ku hadlin hadal jilicsan oo jiliic badan oo laga dheeha karo laga fahmi karo waxa weeyaan gabadhu inay waxa weeyaan ninkan ay u carab laalaadinaydo oo qofkii qalbiga la'aa ee qalbiga shahwada uga jirtay qalbigiisa ku beeri karta gabadhan waxa weeyaan dantaada waaba ka gaari kartaa oo gabadhu waxa weeyaan waa hadalkeedan waxaad ka dheeha karta ood ka fahmi kartaa inay waxa weeyaan kuu jilicsanto shawadaada iyo ka gaari karto marka hadalla aada u jiljilicsan nin ajnabiya gabadhii mu'minada ahayd waa inaysan kula hadlin aboowa maxaane iyo wax saas oo kaleeta waa inaysan nin ajnabi ka ah kula hadlin haddana sidaasoy tahay hadal qallafsan oo xunna ma ahan in la amrayo ilaah wuxuu yidhi waqulna qawlan macruufa hadal wanaagsan oo iska caadi ah kula hadla daba aayadaas iyo aayaadka ku macnaha waxaa ilaahay weynaa subxaana wa tacaala noogu tusaalaynayaa inuu jiro cudur qalbiga ku dhaca oo ah shahwo oo ah naftu waxay jeceshahay oo qofku iska raacayo maradka labaadna waa maradku shubha oo waxa weeya nifaaqa iyo shakiga iyo kufriga iyo bidcada oo qofkii xaq yaqiintii ay ka maqan tahay uu xaqiiba yaqiinsa lahaa oo xaqiiba shaki uga jiro oo waxaan xujahayn xujo uu moodo taasna qalbiga waa uu ku dhacaa sida ilaah subxaanahu wa tacaala uu qowlkiisa nagu tusay yaa ilaah uu yidhi subxaanahu wa tacaala fii quluubihim maradun fazaadahum allahu maradaa quluubtooda waxaa ku sugan cudur ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala cudurkoodi iyo cudur ugu siyaadiyey isagoo ilaah ka hadlaya munaafiqiinta marka quluubtiina waxaa uga jiraba shubha oo xaqii ayaysanba yaqiinsanayn markaasaa ilaahi weynaa subxaana wa tacaala cudurkoodii cudur ugu daray mana ahan alla wax ma dulmiyo oo alla inuu dulmiyey ma ahan macnaheeda laakiin waxay tahay markii koowaad oy xaqii arkeen oo ay xaqii ka joogsadeen ayaa ilaahi weynaa ku abaalmariyey ciqaab ah in quluubta cudur ka galo markaasaa cudurkii cudur alla ugu sii daray sidaas daraaddeed a'imada muslimiintu waxay u qaadiyaan waxay u qaybiyaan quluubta saddex qaybood sida ibnu qayim aljawsiya oo kitaabkiisa iqaatatulahfaan een juska koowaad safxada labaatan iyo kow wuxuu u qaybiyey saddex qaybood qaluubtu inay tahay qalbun saxiixun wuxuu yidhi waa qalbi caafimaad qaba midka koowaad qalbi caafimaad qaba marka maxaa la yidhaahdaa qalbiga caafimaadka qaba huwa aladii salima min shahwatin tukhaalifu amra allah waa qalbiga ka nabad galay shahwo oo khilaafayda amarkii alle waxa weeyaan shahwadu waa naftu waxay jeceshahay taas weeyaan in la raaco marka ilaaha wuxuu ka nabadgeliyey naftiisu waxay jeceshahay inuu ka hormariyo amarka alle oo amarka alle uu u khilaafo waxa naftiisu jeceshahay inuu yeelo waa qalbi ka nabad galay inuu shahwadiisa ka hormariyo wixii ilaahay ka reebay subxaanahu wa tacaala oo wixii alla ka reebay aan ku dhacaynin taas waa uu ka nabadgalay inuu wixii alla ka reebay ku dhaco oo kaloo ka nabad galay wa min shubhatin tucaaridu khabara ilaahay khabarkiisa subxaanahu wa tacaala shubho khilaafayda oo uu qofkii la rumayso waayo ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala aayaadkiisii iyo axaadiistii saxiixa aheed shubho shaki ka gelida inuu qaataba ee ka shaki gelidana waa qalbiga ka nabad galay falqalbu saliim haddaba qalbiga nabad galay huwa aladii salima min an yakuuna ligayr illahi fiihi shirkun biwajhi ma wuxuu yidhi ibnu lqayim aljawsiya raximahullah qalbiga saliimkaa waa qalbiga ka nabad galay allah qayrkiis inuu shirko ku yeesho waa qalbigan alla shirka lagula ahayn waa qalbi ilaah subxaana wa tacaala u barax la oo waxa weeyaan ilaahi weynaa wax kula tartama aysan jirin oo aan sanab kula tartamaynin oo aan adduunya kula tartamaynin ilaa quluub badan waxaa ilaahi weynaa shirka kula noqday xubu dunya sidii nabiguba yidhi sala allahu calayhi wasalama taxisa xabdu dinaar taxisa xabdu dirham taxisa xabdu lkhamiisati waalkhamiila waxaa halaagsamay addoonka waxa weeyaan dahabka caabuda iyo kan fidada caabuda iyo kan dharka caabuda iyo kan sijaayadaha caabuda way halaagsameen maxaa yeelay jacaylkoodii ayaa quluubta ka buuxsamay jacaylkaas ayuu ka hormarinayaa ilaahay amarkiisa jacaylkaas adduunyada ayuu ka hormarinayaa ilaahay nahyigiisii oo wix alla ka reebay wuxuu ugu dhacayaa waxa weeyaan waxaas uu jecel yaho adduunyada ah marka qalbiga saliimka waa qalbi waxaas ka nabad galay oo qalbigiisa kuma jirto xubu dunya oo ku xambaari karta inuu ka tago amarka alle iyo xubu dunya oo ku xambaari karta inuu ku dhaco wixii alla ka reebay ma ku jirto qalbigiisa waxa weeyaan qalbi qad khalasat cubudiyatu lilah waa qalbi ay u barax beeshay addoonnimadiisu allah iraadatan wa maxabatan wa tawakulan wa inaaban wa ikhbaata wa khashyatan wa rajaa'a waa qalbi ilaah uu u barax belay iraadadiisa oo waxa uu doonayo iyo waxa uu niyeysan yahay oo waxa ilaahay jecel yahay jacaylkiisu waa qalbi uu u barax beelay allah oo wuxuu jecel yahay waxa alla jecel yahay wuxuuna necab yahay waxa alla necab yahay qalbigiisu waa qalbi u barax beelay tawakulka allah kaliya inuu tala saarto oo aan axad kaleeto isku tiirinay oon sanab kale aan isku tiirinay oon nabi dhintay isku tiirinay oo aan weli dhintay isku tiirinay oo aan ibnu aadan iyo makhluuq isku tiirinayn oon tala saaranayn oon islahayn khayr ay kuu soo jiidayaan ama shalay kaa dafcinayaan waa qalbi ilaah uu u barax beelay inaabadiisa iyo noqoshadiisa iyo khushuuciisa rajada uu rajaynayo wax ka sugaya ilaah ay u barax beeshay waa kamri waa qalbi uu u khaalis noqday camalkiisu allah subxaanahu wa tacaala wain axaba axaba fi llah wain abqada abqada fi llah wain acdaa acdaa lilah wain manaca manaca lilah wuxuu yidhi sheekha waa qalbi hadduu wax jeclaan u jeclaan alla dartiis oo waxa uu jeclaan hadduu qof yahay hadduu camal yahay waxa uu jeclaan allah jecel u jeclaan wain abqada abqada fi llah hadduu wax nicinna ilaahay baa necab ayuu u nicin wain acdaa acdaa lilah hadduu wax bixinna meeshaan in wax lagu bixiya alla jecel yuhu wixiisa u bixin ee hawadiisa iyo dan kaleeto midna u bixin maa wain manaca manaca lilah hadduu wax diidaayo ilaahay dartiis ayuu u diidin oo ilaahay baa necab meelahaan oo kale in wax lagu bixiyo ayuu u diidin meelaha uu wax ku bixin diidaa taasna waxay waafaqsan tahay oo hadalkaa shiiqa adillo aada u fara badan ayaa sidaas tusayda sida xadiidkii nabigeena suuban sala allahu calayhi wasalama ka sugnaaday oo nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam halaatun man kuna fiihi wajada xalaawata aliimaan an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaah waa in allah iyo rasuulkiisu ay noqdaan kuwa uu ka jecel yahay wax alla waxa ka soo haray wax alla wixii ka soo haray waa inuu alla iyo rasuul ka jeclaado wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah waa inuu qofkana u jeclaado waa inuu qofkana jeclaado asagoon u jeclaanayn ilaa ilaahay dartiis maahanin qofkan waa qof alla ku xiran oo ilaahay adeecay sidaas keliya waa inuu qofkii u jeclaanaa wa an yakraha an yacuuda fi lkufri bacda an anqadahu llah waa inuu nacaysto inuu kufri ku dhaco mar haddii alle ka badbaadiyey ka gadaal kamaa yakrahu an yulqaa fi nnaar sida uu u dhibsanaa in naarta lagu tuuro waa inuu kufriga u dhibsado xadiiskaasna bukhaari iyo muslim ayaa wariyeen sida nebiga xadiiskiisii kale sala allahu calayhi wasalam ee saxiixu jaamicu sakiir waxa weyn ku sugan raqamka shan kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo shan oo nabiga uu yidhi sala allahu calayhi wasalam man axaba lilah wa abqada lilah wa acdaa lilah wa manaxa lilah faqad istakmala aliimaan qofka waxa uu jeclaana alla dartiis u jeclaada ee aan waxaan alla jeclayn jeclaanayn wa abqada lilah ee waxa uu naxayana alla dartiis u naxa ee alle ayuu waxaanu amarkiisii khilaafsan yahay allah necab darteed u naca wa acdaa lilah waxa uu bixina alla dartiis u bixiya dariiqan allah raalli ka ah ee ilaahay ugu dhowaa meesha uu ku bixina wax ugu bixiya wa manaca lilah waxa uu diidaya alla dartiis u diida ilaah baan ogolayn meeshan in wax lagu bixiyo u diida faqad istakmala aliimaan qofkaas ayaa iimaankiisa dhammaystirtay sidaasuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi isagoo sii wata ibnulqayim iljawsiya hadalkiisii walaa yakfiihi hada xataa xataa yaslama min alinqiyaadi likulli maa caddaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan qofku weli qalbigiisu qalbi saliima noqon maa ilaa intaas uu ku daro inuusan u hoggaansamin rasuulka wax ka soo haray sala allahu calayhi wasalam ilaahay qowlkiisaana taa tusayda ilaah uu yidhi subxaana wa tacaala falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ilah wuxuu yidhi subxaana rabbi ayaan ku dhaartay ee dadkii inaan iimaan laga helaynin ilaa ay nabiyow xaakim kaaga dhigtaan wax alla wixii kala dhex gala wixii dhexdooda iska gala masale caqiidaha laysu qabtay mid cibaadaha laysku qabtay maalaa laysku qabtay xalaal iyo xaaraamaa laysku qabtay waxa ay isku qabtaan ilaa ay yidhaahdaan xaakimka kale xukmiya waa nabiga ee nabigu wuxuu ka yidhi sala allahu calayhi wasalam mu'miniin noqon maayaan uma laa yajiduu fii anfusihim haddana naftooda waa inaysan ka helin marka ay waxa weyn adiga xaakimkaaga dhigtaan oo uu caddaado oo masaladii nabiga loo soo bandhigo sunnadiisa iyo kitaabka alla ku soo dejiyey oo xukunkii caddaado haddana naftooda xiriiri waa inaysan ka dareemin mimaa qadayta waxaad xukmiday oo aysan dhihin haddaan ka day lahayn ee aan dastuurka u celi lahayn amaan xeeru dhaqanka u celi lahayn xukunkan xugun ahayn noo soo bixi lahaa waa inaysan qalbiga ka gelin wa yusallimu tasliima tan saddexaadna waa inay xukunkii nabadgeliyaan si uu u furo saddexdaas ilaa laga helo dadku mu'miniin ma ahan marka qofka qalbigiisu saliimka yahay waa qof saddexdan laga helay oo wax walba nabiga xaakim uga dhigto sala allahu calayhi wasalam markuu xaakim uga dhigto oo xukunka nebigu u caddaadana kadib aan wax xiriiriya qalbigiisa ka dareemay haddii asaga siduu rabay xukunku u dhaco iyo haddii uusan u dhicinba xukunka nabiga raalli ku noqon midda saddexaadna xukunkii nabadgelin oo fulin oo u hogaansamin qofka qalbigiisu markuu sidaas noqdo ayuu qalbigiisu qalbi saliima yahay qalbiga saliimka waa qalbiga ku sifaysan ilaahay qowlkiisa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih ha kala hormarinina allah iyo rasuulkiisa qowl iyo ficil midna ha kala hormarinina yacni laa taqulu qawlan xataa yaquula idinku ha dhiinina ilaa ilaah uu dhaho oo qowlka aad dhahaydaan waa inuu noqdaa qowl allah iyo rasuul laga soo gaaray walaa tafcaluu xataa ya'mura waxa samaynina oo cibaadada iyo ficilka aad samaynaydaan oo alle ugu dhowaanaydaan ha samaynina ilaa uu rasuulku inin amro oo ilaahay uu rasuulkiisa subxaana wa tacaala uu inta idin kugu soo dhibo rasuulku idin soo gaarsiiyo marka qowlka iyo ficilka ayaad aad ku hadlaydaan iyo kaad samaynaydaan dhammaan waa inay noqdaan wax ilaahay laga soo gaaraya rasuulkiisa marka wuxuu yidhi ibnulqayim ljawsiya qaala bacdu salaf salafka gabalkooda waxay yidhaahdaan maa min ficlatin wain saqura ma jirto arrin la sameeyo haba yaraatee ilaa yunsharu laha diiwaanaan laba diiwaana loosoo loo soo saari doono barri qiyaame oo maxay tahay lima wa kayfa lima macnaheedu waxa weeye lima facalta sababta kugu keentay camalkan inaad samaydo muxuu yahay wa kayfana macnaheedu waxa weeye kayfa facalta qaabkaad u samaydo qof walba marka waa inuu hadda inta uu joogo qowlka uu ku hadlin ictiqaadka uu caqiiday iyo acmaasha uu ilaah ugu dhowaa waa inuu marka ugu horeeyo miisaan iska saaro intaan waqti uga lumin oo ilaahay hortiisa marka la tago hadduu sameeyo camal aan alla u dirin oon rasuulka sala allahu calayhi wasalam aan laga soo guurin waxa weeye marka la yidhaahdo lima facalta maxaad u samayday muxuu ku jawaabi ma wuxuu leeyahay anay ila qurxoonaatay sow kuma khasaarin markaas marka camalka uu samaynaa lima in la dhihi doono waa inuu ogaadaa marka haddii nabigii amray sala allahu calayhi wasalama haddee rasuulka ay amray ayaa hadhow jawaabku noqon laakiin haddii uusan ku amrin jawaab heli maysid ta labaadna waxaa daba taalla wa kayfa facalta see u samayday see u samayday camalkan marka camalka haddana uu samayn oo camalkii nabigu amray sala allahu calayh wasalam waa inuu noqdo qaabka loo samayn qaabkii uu amray nabigu in loo sameeyo sala allahu calayh wasalam hadduu qaab kale qofku u sameeyo oo berri la yidhaha qaabkan maxaad ugu samayday anay ila qurxoonaatay jawaab ilahay hortiis u noqome marka qalbiga saliimka waa qalbigaas ikhlaafkiisu uu barax beelay waana qalbigaas mutaabacadiisu ay barax beeshay oo nabiga uu u barax tiray mutaabacada ikhlaas ilaahay u barax tiray subxaanahu wa tacaala qalbigaas weeye qalbiga saliimka ah waa qalbiga ka nabadgalay ayuu yidhi ibn lqayim ljawsiya fi jawaabi lkaafi qalbiga saliimka waa qalbiga ka nabadgalay min ashirki walhilli walxaqdi walxasad waa qalbi ka nabadgalay shirki iyo khiyaano iyo xasad iyo shuxi oo bakilnimo ah iyo kibir iyo xubu dunya wariaasa adduunye jacayl iyo madaxnimo kulli waa qalbi ka nabadgalay aanfa kastoo ilaahay ka fogayda oo ilaahay weynaarilladiisa ka fogayda waa qalbiga ka nabadgalay qalbigaas marka ilaahay aa nugu risaaqo waa qalbiga saliimkaah ee ilaahay weynaa u barax jiray cibaadadiisa iyo cubudiyadiisa mutaabacadana nabiga u barax jiray sal allahu calayhi wasalam qalbiga labaad waxay yidhaahdeen culummadu sida ibnulqayim aljawsiya oo kaleeto alqalbu lmayit waa qalbi dhintay oo kaasaan soo sheegnay didkiis ah qalbi meyit ah oo dhintay oo aan wax nololoba ku jirin qalbigaas wahuwa aladii laa yacrifu mawlaah waa qalbiga aan garayn allihiisiiba qalbigaas alqalbu alwaaqif maca shahawaatihi waa qalbiga ag taagan mar kastaba shahawaadka naftiisa waxa naftiisu jeceshahay iyo waxay neceb tahay xubban wa khawfan wa rajaa'an jacayl nacaybka rajaha waxa uu jeclaanaa naftaa jeclaatay unbuu u jeclaanaa ama ilaa ha nacaa ma ha jeclaado waxa uu nacaa waxa weeye naftiisaa nacday ayuu u nacaa wax uu rajaynaa naftaa jecel unbuu u rajaynaa falhawaa imaamuhu wa shahwatu qaa'idu marka jacaylkaasa imaam u oo hogaansan jacaylkaas ayaa imaam u ah waxa uu jecel yahay kaas ayaana hogaaminaya oo hogaanka u haya qalbiga meyidka waa qalbiga kaafirka in axaba axaba lihawaah shay hadduu jeclaan jacayl hawadiisa u jeclaan waxaa naftiisa unbaa jeclaata u jeclaan laakiin ilaah ma jecel yahay mase alla waa necbiga kama fiiriyo wain abqada abqada lihawaah hadduu caroonayo hawadiisa ayuu u caroodaa oo waxaa naftiisaa nacday unbuu u nicin wain acdaa acdaa lihawaah hadduu wax bixinaa naftiisaa jeclaata wax ugu bixin dooqiisaa ka hela caatifad casabiya qabaliya waxaan uu naftiisaa jeclaatay keliya unbuu ugu bixin ee kama fiiriya alla ma jecel yahay meeshaan ilaah aada ugu dhowaatid midna uma bixiyo wain manaca manaca lihawaah hadduu wax diidayana waxa uu u diidaa oo keliya waxay tahay hawadiisa naftiisaan rabin meeshaan wixiisa inuu ku bixiyo laakiin ilaahaa diiday in wax lagu bixiyo ma uu diidayo marka fahawaahu aaharu cindahu wa axabu ilayhi min ridaa mawlaah hawadiisaas ayuu ka dooranayaa kana jecel yahay ilaahay ralli ahaanshadiisa qad camiya basaruhu wa asama samcuhu wa jucila calaa qalbihi ghishaawa waakina marka qalbigiisa waa qalbi araggiisii uu indhabeelay indhihiisi waa arag beeleen oo waxba ma arkaan maqalkiisiina waa dhaga dhegihiisiina waa maqal beeleen oo xaqa ma maqlaan qalbigiisiina daboollo ayaa la saaray sida ilaahba yidhi subxaana watacaala summun bukmun umyun fahum laa yacqiluun waa dad xaqii ka dhegala oo ka afla oo ka indhala oo aan waxba fahmaynin xaqa marka qalbigaas waa qalbigu ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala oo ilaah uu yidhi waman adlamu miman dukira biaayaati rabbih yaa ka gardarab badan axad lagu waaniyey aayaadka rabbi fa acrada canhaa ee ka jeestay aayaadkii rabbi wa nasiya maa qadamad yadaa ee halmaamay waxay gacmihiisu shaqaysteen ee aan ku xasuusan ee aan garanaynin waxa gacmihiisu ay sameeyeen ee hormariyeen ee allaagtiisa ku sugaya ilaah wuxuu yidhi subxaana innaa jacalnaa calaa quluubihim akinna kuwaas quluubtooda waxaan yeelnay daboollo quluubtoodii waa la daboolay waa la xidhay waxaana laga daboolay min an yafqahuuh inay xaqaba fahmaanba inay fahmaanba ilaaha dabool uga xidhay marka ma fahmayaan xaqa wa fii aadaanihim waqraa dhagahana maqal culays ayaa la yeelay wain tadcuum ila alhudaa falan yahtaduu idan abadaa hanuun haddaad ugu yeertana weligood ma hanuunayaan sababtoo ah way dhaga beelaan way qalbi beelaan way indha beelaan intaasoo cuquuba ayaa ku dhacday waxay iswaydiin leh hadday dhagala yihiin oo ay indhala yihiin oo ay qalbila yihiin oo qabuulo quluubtoodii daboola la saaray maxaa loogu eedaynaa loo leeya xaqa ha fahmin ilaa quluubtii waaba la daboolo allaaba xihay subxaana wa tacaala waxay tahay daboolidda iyo xidhidda qalbiga la qunfulay kulligood ma ahan ilaahay subxaana wa tacaala wax uu ku dulmiyey maxaa yeelay ilaah wax ma dulmiyaba subxaana laakiin arrintaan oo dhan waxay ka dhalatay bisababi almacaasi macaasi iyagu ay sameeyeen ayayba ka timidba macaasida sababteed ayaa qulubta loo daboolay indhaha looga xidhay xaqa inay arkaan dhegahana looga xidhay inay xaqa maqlaan sidaas ayayba sababta ku timidba waa cuquubo ilaahay ku cinqaabay dunuub ayagu ay sameeyeen sababteed oo markii koobaad oo xaqiiba ay waxa weeyaan ay rabeen inay qaataan ayay xaqii diideen cuquuba ilaahay uga dhigay taasna waxa weyan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa aayado badan oo ka mid ah ayuu sidaas noogu caddaynaa ilah wuxu uhi subxaana wa tacaala wa qaaluu quluubunaa gulfun waxay yidhahdeen quluubteenna daboolla ayaa saaran xaqii annaga ma maqlayno ma garanayno daboollaa saaran ilah wuxuu yihi subxaana bal lacanahum bal lacanahum ullah ilaah baa nacladay daboolla ma saarnayn awale ilaahay nacladiisaa ku dhacday naxariista alla ka fogeeyey allaan ugu talagelin inay wax fahmaan oo ilaah muxuu ugu nacladay bikufrihim gaalnimadooda sababtood kufrigii ay xaqa diideen sababteed ayaa alla naclad ugu rid oo quluubtooda uga fogeeyey xaqa inay fahmaan falaa yu'minuuna ilaa qaliila mana rumaynayaan ilaa in yar maahane ilah wuxuu yidhi subxaana wa nuqallibu afidatahum wa absaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara waan gedgedinaynaa quluubtooda waan gedgedinaynaa indhahooda waxaa laga gedina inay xaqa fahmaan indhaha iyo quluubtaba waa laga gedin ma ahan in alla ku dulmin subxaana ilaahna wax ma dulmiyo laakiin waa cuquubo ku dhacday ayagu dembigay galeen sababteed muxuu ahaa dembigaasu kamaa lam yu'minuu awala mara rumayn la-aantii ay rumayn diideen markii ugu horreyday xaqii u caddaaday marka walaal qof kastoo muumina waa inaad ogaato mar hadday mas'aladu kuu caddaato mar haddaad xaqa aragto haddaad markaas horay ka hoggaansami weydo waxaa halkaas ka imaana cuquubo alla inuu kugu rido qalbigaaga la daboolo ilaa uu ka sii jeediyo indhahaaga la leexiyo ilaa uu ka tiro nuurkii xaqa ay ku arki lahaayeen dhagahana ilaahay maqalkii xaqa lagu maqli lahaa uu ilaahay ka siibo ood shanqarta maqasho sida xoolaha laakiin macnaha aadan fahmin sidaasu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka mid a aayaadka uu ku caddaynaa qowlkiisa mar haddii qofku inta xaqa maqlo uu xaqa aqbali diidoo ridiyo ilaahay qowlkiisa ka mid a aayaadka kaleu ku caddeeyey falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay leexdeen oo ay xaqii ka leexdeen ayaa ilaahay quluubtoodii leexiyey subxaana wa tacaala marka qalbigaasuna waa qalbiga qofka kaafirka ah ee dhintay ee carada alley ku dhacday qalbiga saddexaad waa qalbun mariid qalbi jiran weeye qalbulmariid weeye qalbiga mariidka maxaa la yidhaha wuxuu yidhi ibnulqayiim wa huwa aladii lahu maadatu xayaa wa bihi cilla waa qalbi ay ku jirto maado nololeed oo noloshii aysan ka suulin haddana cudurna qabo jiran waa qof waxa weeye aan dhiman laakiin jiran oo kaleeto fa fiihi maxabbatullaahi waaliimaanu bih waxaa ku sugan fa fiihi maxabbatullaahi waaliimaanu bih waxaa ku sugan jacayl alle iyo rumayn uu alle rumaysan yahay dhinacaas waa uga jirtaa jacayl alle waa ku jira alle waa jecel yahay waana rumaysan yahay waxaa ku jira walikhlaasu lah inuu alle cibaadadu barax tiro way ku jirtaa haddana dhanka kale wa fiihi maadatu halaag waxaa ku jira maado wax halaagta ayaa qalbiga uga jirta oo maxay tahay min maxabbati shahawaat waa shahawaadka jacaylkooda xubu dunyaa ayaa ka buuxa wa isaaruhaa waalxirsu calaa taxsiilihaa iyo inuu ka doorto mararka gabal xaqii waxa weeyaan shahwadiisa inuu ku dadaalo si alla siduu ku gaari lahaa shahawaadkiisa oo mararka gabal ay dhacdo inuu uga tago amar alle mararka gabalna ay dhacdo inuu kula dhaco nahyigii oo ilaahay uu ka nahiyey haddaba qalbigaas marka maadaama laba maado ay iskula jiraan in kalaba calayhi maradu iltaxaqa bilmayit haddii maradkusu ka sii adkaado oo dawo uu ka daway diido wuxuu haleelayaa qalbigii dhintay ee qaasiga ahaa oo qalalnaa wa in kalaba calayhi sixatu haddii caafimaadkiisu uu ka qaalib noqdo oo caafimaad uu helana iltaxaqa bisaliim qalbigaas wuxuu haleelayaa qalbigii oo nabad galay oo caafimaadka qabay lidaa sidaas daraaddeed qofka muuminkaa mar alla marka uu ka dareemo qalbigiisa jirada inuu dawo kala gaaro oo sida jasadka looga murgo ee in badan dadka gabal isku miisaamaa laba kiilaaska kay dhintay shan kiilaaska kay dhintay in badan dadku ay u leeyihiin walaaltaas waxa uga sii habboon ee dhigaga in badan layskaga cabiro ee sunkorta in badan layskaga raadiyo ee dhiigkarka in badan loogu xisaabtamo intaas ka badan in qalbiga loogu xisaabtamo oo qofka muuminkaa qalbigiisa waardiya intaas ka badan uu ka qabto ilaahi weynaa subxaana wa tacaala saddexda qalbi qalbiga dhintay iyo ka nabad galay ee aan cudurka qabin iyo midka jiran wuxuu ku kulmiyey qowlkiisa subxaanahu watacaala ilaah uu yidhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabiy ilah wuxuu yidhi subxaana ma aanaan tiri nabi maxamed ou hortaa rasuul iyo nabi midna ilaa idaa tamanaa alqa shaydaanu fii umniyati ilaa mar alla markuu hadlo hadalkiisa waxaa ku dhex rita shaydaan ayaa wax ku dhex rita oo waxa weeyaan shaydaan marka nabigu hadlo amase waxa weeyaan uu amar soo jeediyo ama ummadda uu wax ka reebo oo waxyi ilaahay uu usoo dhiibo shaydaankuna waxa weeyaan waswaasyaalkiisa ayuu soo tuurtaa fa yansaku allahu maa yulqi shaydaan markaasaa ilaahay wuxuu suulinayaa wax alla wixii shaydaanku soo rido waswaaska ah uma yuxkimu aayaati aayaadkiisana ilaahay waa sugaya wallaahu caliimun xakiim ilaah waa mid oqoon badan ee xikmad badan maxay tahay xikmadda ku jirta waswaaskaas shaydaanku ridanayo ilaah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi liyajcala maa yulqi shaydaanu fitnatan liladiina aamanuu ilah wuxuu yidhi subxaana liyajcala ilaah inuu yeelo daraaddeed ayaa shaydaankaasi waswaaska usoo ridin waa imtixaan ilaah inuu ka yeelo daraaddeed waxaa shaydaanku ridayo imtixaan oo yaa lagu imtixaanin wey yaa lagu imtixaanin liyajcala maa yulqi shaydaanu fitnatan liladiina fii quluubihim maradun dhe waalqaasiyati quluubuhum dadka quluubta jiradu uga jirto oo quluubtu ka xanuunsan tahay iyo dadka quluubtoodu qallashay ooba gaalada noqday labadaas ayaa imtixaan lagu imtixaanaya ay tahay oo waswaaska iyo shakiga shaydaanka labadaas ayaa waxa weeyaan lagu imtixaana oo lagu fidmaynaya ilaah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ina aalimiina la fii shiqaaqin baciid aalimiinta oo waxa weyan ay isla soo gelayaan kuwa quluubtu ka jiran tahay ee mu'miniinta laakiin asal ah iyo kuwa quluubtoodu qallashay ee kufaarta ah waxay ku sugan yihiin khilaaf xaqa ka fog ilah wuxuu yidhi subxaana waliyaclama aladiina uutuu lcilma annahu lxaqu min rabbik laakiin ilaah wuxuu kaloo ugu talagalay inay ogaadaan dadka cilmiga la siiyey waxaa nabiga loo waxyooday inuu xaq yahay rabbigood ka yimid fa yu'minu bihi fatukbita lahu quluubuhum oo markaas ayagu ay rumeeyaan quluubtooduna ay u khushuucdo sidaasaa ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala marka ilaahay aayaadkaas wuxuu noogu kulmiyey saddexdii qalbi qalbigii mariidka ahaa oo ilaah uu yidhi subxaanahu wa tacaala liyajcala maa yulqi shaydaanu fitnatan liladiina fii quluubihim marad iyo qalbigii jiranaa qalbigii qalalaan dhihi tegey oo asagu angego kaafirka walqaasiyati quluubuhum iyo sakii quluubtoodu nooleed oona nabad gashay oo aysan cudur ka qabin waliyaclama aladiina uutul cilma waa dadka ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala haddaba walaalayaal haddii marka aan si gaara usii kala qaadqaadno guud ahaan labadaas cudur ayay ahaayeen cudurta amraadda oo quluubta ku dhacdaa laakiin haddaan sii kala qaadno amraadul quluubka way badan yihiin nifaaqa ayaa ka mid ah oo ilaahay weynaa qowlkiisaan ku soo ogaanay fii quluubihim maradun fazaadahum allahu marada quluubtooda cuduraa ku sugan cudur ayaa alla usii siyaadiyey nifaaqu marka waa marad oo aada u xun waana maradu shubha oo waxa weeyaan shaki ayaaba xaqi uga sugan wuxuuna u baahan yahay walaalayaal oo dawo u ah waa yaqiinta inuu aayaadka alle ee bayinaadka ah uu akriyo si shubhada iyo shakiga ay uga baxaan quluubta munaafiqiinta ilaah wuxuu ku tilmaamay inay yihiin quluub foorarta oo qalbi foorara ee xaquba uusan gelayn ilaa weel haddii la foorariyo halkee xaqiiba ka gelayaaba ilah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn maxaynu ku dhahay mu'miniino maxaad mu'miniinta haddaad tihiin munaafiqiinta ugu kala qaybsamaydaan oo laba kooxood ugu kala noqoteen munaafiqiintii wallaahu arkasahum bimaa kasabuu ilaah baa foorarinaya ilaaha foorarina marka la leeyahay maan alla inuu dulmina oo ilaah wax ma dulmiyo laakiin nifaaqa asbaabta keentaa waxaa ka mid ah waxa weeyaan xaqa qofka uu ka jeesto ilah wuxuu leeyahay subxaana wallaahu arkasahum alla wuu foorarinaa bimaa kasabuu waxay ayagu shaqaysteen sababteed wax ayagu ay shaqaysteen oo raddulxaq inay xaqii radiyeen oo ay aqbali diideen markii ugu horreydo xaq u cadaaday oo ay aqbali diideen taas sababteed ayaa ilaahay quluubtooda u foorarin marka quluubta munaafiqiinta waa quluub jiran waa quluub foorarta waa quluub xaqiiba daadinaysa oo meeluu ka gala aan lahayn asbaabaha keena waxaa ka mid ah xaqa marka uu caddaado oo qofka uu ka jeesto taas ayaa ka mid ah waxaa laga rabaa qofka muuminkaa xaqu marka koowaad u caddaadaba inuu horay uga hoggaansamo oo uu aqbalo waxaa ka mid ah asbaabaha keena khulfulwahdi ballanqaadkoo laga baxo kii alle lala galay kii addoommada lala galay ballanka baxa wa sifatu nifaaq waxayna keentaa in quluubta nifaaq galo ilaa yowmi alqiyaamana uu ka bixi diido sida ilaah bay yidhi subxaanahu wa tacaala falamaa aataahum min fadlihi bakiluu bih waxa weeyaan ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala ayay weydiiseen munaafiqiintii maal markaas alla siiyey waxayna ku ballan qaadeen inay xaqa la gudanayaan oo ay bixinayaan markaasuu ilaah yidhi subxaana markii ilaahay fadligiisa wax ka siiyey bakiluu bihi waa ku bakiileen watawallow daacadii allena waa ka jeesteen wahum muxiduuna sidoodaba waa dad jeesta oo xaqa ilaahay mar walba ka jeesta maxaa ka dhacay marka hadday ilaahi weynaa subxaana wa tacaala ay ballankiisa uga baxeen ilah wuxuu yidhi faacqabahum nifaaqan fii quluubihim ilaa yawmi yalqawna ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu la cirbiye ugu bedelay waxa weeye nifaaq iyo uurka gaalnimo oo quluubtooda degtay ilaa maalinta alla ay la kulmaayaan ayagoo quluubta nifaaq ku sida ilaahay alla la kulmaan waxaa ka mid ah waxyaalaha nifaaqa quluubta ku beera iyo asbaabta keenta alxirsu cala sharaf qofku inuu ku dadaalo sharaf inuu yeesho magac dheer inuu yeesho madax inuu noqdo ummadda inuu xukumo dadka inuu ka tara maro inay ummaddu ka fiiriyaan dadku inay asaga u baahdaa asna uu qanin noqdo hadduu qofku taas ku dadaalo waxyaalaha gaarsiiyey ka mid tahay nifaaqa nabigeena sala allahu calayh wasalam xadiiskii jaabir wuxuu yidhi maa di'baani jaa'icaani ursila calaa qanamin biafsada laha min xirsi lmar'i cala almaali washarafi lidiini waxa weeyaan laba uubato ama laba yeey ee gaajoon ee inta cuntadii laga gooyay baaxday ee kadib ari lagu sallido oo lagu sii daayey kama fasahaadi oga qofka diintiisa sida uu u fasahaadiyo dadaalka uu qofku ku dadaalo maal iyo sharaf inuu gaaro qofka hadduu ku dadaalo inuu maal gaaro oo uu maal badan keeno oo uu soo jamciyo ee dariiqo xalaal ah ee dariiqo xaaraan ah labadaba marka dambe uu ku jamciyo ee dariiqan alla raallima ka yahay uusan u fiirin waxaa marka dambe imaanaysa diinkiisi inuu ku baaba'o oo diinkiisu ku fasahaado ta labaadna waxa weeyaan sharaf iyo magac iyo madaxnimo hadduu qofku ku dadaalo waxay u badan tahay inuu waxa weeyaan diinkiisa uu uga tanaasulo sharaftaas daraaddeed sida xaqiiq ahaanba loo ogyahay ummad badan ku dhacday oo in badan ee maanta madaxnimo doonaysa ay diinka ilaahay u gadaan oo meel alla meeshay tagaan iyo meel alla meeshay istaagaan iyo dawlad alla dawladday la kulmaan keliya waxay beexinayaan ay diinta islaamka tahay oo diinta islaamka inay gadaan ay la wareegayaan qolada aan loo tegi aniga dalka haddaan qabto anigaad igu og tahay anaa wax ka qaban anaa diinka dabargoyo anaa usuushiisa aqaan anaa meelaha laga mara aqaan diinkaasaa la safrin oo maanta laga ganacsan oo waxa weeyaan aniga i taage aniga xoogaa ii dhiib maanta waxa lagu salliday ee fusaaqda agsarkoodu ay la wareegayaanna waa midaas ilaa qaarkood si sariixa looga hayo ayagoo dhahaya inaan dalka qabsanaa shaki iigama jiro laakiin waxaan ka cabsan anoo islaamka ka baxay oo murtada inaan qabsado qaar kaletana lagu yidhi inta laga warsaday telefishinna ajnabigu ay leeyihiin oo lagu yidhi war adiga waa ku niqiine waa maxay soonka aad sooman tahay maantana waad sooman tahay muslimiintaana maanta sooma waana ku niqiin markaad meelahaas joogi jirtay maxay tahay soonkaad maanta sooman tahay uuna ku jawaabay waxa weyan dad haddaad xukumin waxaad ku qasban tahay caadooyinkooda caado ka mida inaad dhaqan gelido oo soonka uu u sooman yahay dadkan qof ka tirsan ee ku diina waa inay kuu aamineen oo si sariixa aftiisa uga hadlay taasoo dhanna waxaa gaarsiinay xirsu sharaf inuu sharaf ku daraaray xadiiskaas imaamu tirmidi ayaa sunankiisa ku soo saaray uuna saxiix yeelay xaafid ibnu rajab alxambari risaale ayuu ku sharxay oo la yidhahdaa jaamiculbayaan sharxi xadiisi maadibani jaa'icaan xadiiskaas keligiis ayuu risaaladaas ku sharxay markaasuu wuxuu yidhi safxadaa saddex iyo tobnaad wa amaa xirsu lmar'i qofka dadaalidda uu ku dadaalo cala sharafi oo uu yiraa sharaf iyo magac gaar fa huwa ashaddu ihlaakan min alxirsi cala almaal way ka daran tahay halaaga dadaalka qofku uu maalka ku dadaalo maalka dadaalka uu qofku ku dadaalo waxaa ka daran oo ka khatar badan dadaalka uu ku dadaalayo madaxnimo iyo sharaf aad gaartid sababtaa wuxuu yidhi fa ina talaba sharafi addunyaa waalrifcati fiiha waalri'aasati cala annaas waalculuwi fi lardi adaru cala alcabdi min talabi almaal wa dararuhu acdamu wazuhdu fiihi ascabu faina almaala yubdalu fi talabi ari'aasati wa sharaf wuxuu yidhi ibnurajab qofka dalbidda uu dalbo adduunyada sharafteeda iyo inuu adduunyada ku kor noqdo iyo madaxnimo inuu gaaro iyo dadka inuu u taliyo iyo dhulka qof sarreeya inuu ku noqdo qofka way uga dhib badan tahay dalabka maalka la dalbo maalka raadinta la raadiyo ee hunguri weyrinka lagu raadiyo halaag waaya waana waxa wax badan loo sameeyey oo la ogsoon yahay dhibaatooyin aada u waaweyn ee aan la tiri karin waxa loo sameeye waa maal raadin laakiin dalabu ri'aasa ka sii weynuy qofku inuu ka zaahido na waa ay ka adayg badan tahay oo waxa weeyaan qofkaas ri'aasada raadinayo uma fududa inuu waxa weeyaan ka tanaasulo oo uu ka laabto ilaa qof ilaah u naxariistay maahane waxaana tusaya maal raadinta iyo madaxnimo raadinta inay dhibaato badan tahay oo ay qalbiga ku adayg badan tahay raadinta la raadiyo ri'aasada maalka dhanba waxaa loo bixiyo dad badan u bixiyaan oo ay fuqaro u noqdeen oy gabdhahoodii gogorada u gara la'yihiin oo ilmahoodii qada u waayeen wax alla waxay lahayn inay ku bixiyaan aad madax noqotaan aad magax yeelataan aad ummadda xukuntaan oo maalkiina ku dhammaaday madaxnimona aan lahayn allana lala kala dhintay ummaddana eed laga galay isla risaaladaas markii uu sharxaayay ibnu rajab xadiiskaas maadibani jaa'icaan safxada lix iyo tobnaad wuxuu yidhi waclam ana xuba sharafi bilxirs calaa nufuudi alamri wannahyi wa tadbiiri amri nnaas idaa qusida bidalika idaa qusida bidalika mujaradu xulwi lmanzila cala alkhalqi watacaadumi calayh wa idhaaru saaxibi hada sharafi xaajata annaasi ilayhi wa faqrihim waxaad ogaataan uu yidhi jacaylka oo la jeclaado magaca oo loogu dadaalo magacaas iyo sharaftaas keliya qofkan wuxuu rabaa maalin maalmaha ka mid ah inuu arko iyadoo taladiisu meel mare oo amar alla amarkuu soo saaro iyo wareegtaduu soo saaro inay meel mare wax alla wuxuu doonana ummadda uu ka joojin dadkana uu u taliyo ujeeddada uu kelaya hadday tahay oo keliya sarrayntaas iyo darajadaas aad gaartid oo dadka ka saramartid oo dadka ka weynaatid oo sharaftaada soo saartid oo haduusi dadkiio kuu baahan oo iritaada tooban oo adiga fayl kuugu jira oo adiga kuu dullaysan qofka sidaas ugu qasdaa oo adiga kaa sugaya inaad baahidooda wax ka qabato qofka saas qasadkiisu noqdo fa haadaa nafsu musaaxamati rububiyat illaah wa ilaahiyatihi waa alloo lagu qasado subxaana wa tacala rabbinimadiisa ilahnimadiisa ilaa sifaatii rabbi subxaana wa tacaala lahaa ayuu rabaa qofkaanu inuu yeesho waa ilaah oo lagu qabsado rabbinimadiisa iyo ilaahnimadiisa isla risaaladaas alxaafid ibnu rajab alxambali safxada toban iyo toddobaad wuxuu yidhi wa min hada albaab baabkan ayaa waxaa ka mid ah an yuxiba an yuxiba du sharafi wlwilaaya an yuxmada calaa afcaalih wayusna calayhi biha wayatluba min annaasi dalik wayatasababa fii adaa man laa yujiibuhu ilayh waxaa ka mida baabkaan inay jeclaadaan marka dambe dadkii sharafta iyo madaxnimada u saaxiibka ahaa in lagu ammaana adxaashiisa oo asagii dhammaada sakarkiisii iyo qalbigiis uu noqdo dadku ha kugu jeclaadeen dadku ha kugu ammaaneen oo uu marka dambe xataa intaad kasii gudbo oo uu dadka ka dalbo inay ammaanaan oo uu samaysto kooxa ammaana iyo kuwa heesa iyo kuwa gabya oo asaga keliya ammaanaaba uu samaysto uuna waxa weeyaan qofka uu ka dareemo inuusan ammaanayna uuba ku dhibaato geliyaba maxaa marka nifaaqa u dambeeya nifaaq sow ma ahan haddaba walaalayaal taasna waa midda ugu khatarsan ee maanta waxa weeyaan halaagaysa ummadda waxa weeyaan dalabu sharafi walmaal raadinta maal iyo sharaf la raadiyo waxaa dad la gaaloobay ee kufri la yskugu dhiibay waxa dhiig muslim loo banaystay waxa irdi muslim loo banaystay ayaga ayaa ka mid ah walaalayaal asbaabta nifaaqa oo keento qulubta gelida waxaa ka mid ah samaaculghina heesaha oo la dheegaysto qulubtaa ku jirata nifaaqaa ku dhasha ilaah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wastafzis man istatacta minhum bisawtika shaydaanow waxaad ku fududaysataa ummadda oo aad ku agagaxidaa waxa weeyaan dhawaaqaaga qof alla qofkaad awoodo oo ibnu aadanka ka mid ah codkaaga ku duufto oo ku fududeen oo ummad codkaagaas iska raacda uga dhigo muxuu yahay sawtu shaydaanka oo uu ummadda ku duufiya xaafid ibnu kasiir wuxuu yidhi qaala almujaahid bilahwi waalghina sawtu shaydaan waa cayaarta iyo heesta waa cayaarta iyo heesta marka heesta walaalayaal waa sawtu shaydaan haddee qof dhegaystay ee laylan wa nahaaran muusiq iyo hees quluubtiisa ay ku dhacayaan oo ibliis codkiis dhegaysan qalbigiisu see ku noolaan see weynayn alle u geli see jacayl alle u geli ila cadowgii alle ayaaba sawdkiisii galaye cabdullaahi ibni mascuudin radia allahu canhu wuxuu yidhi alqinaau yumbitu nifaaqa fi lqalbi heestu munaafaqnimo ayuu qalbiga ku dhaliyaa kamaa yunbitu lmaau zarca sida biyuhu ay u soo dhaliyaan zarciga iyo badarka marka la beero sidaasoo kale ayuu heestuna quluubta munaafaqnimo ugu dhaliyaa marka walaalayaal waxaadna ogsoon tihiin heestu inay maanta tahay musiibada ugu faafidda badan ee dhulka korkiisa hadda diyaarad la raaco iyo haddii markab la raaco iyo haddii dukaan la galo iyo haddii maqaayad lasoo galo iyo haddii guri lasoo galo iyo dariiq haddii la maraa iyo baabuur haddii la raaco ilaa dad ilaah u naxariistay maahane maanta waxay noqotay waxa ugu badan ee dhegaha ku soo dhaca ee xataa marka dambe munkarkiisuu u socday maxruuf dadka gabar ay u garteen inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun haddaba walaalayaal qofka muuminka wax kasta oo munkarku weynaado ama uu faafo ama ummaddu fududaysta ma ahan inay u fududaato munkar waa inuu munkar u yaqaan macruufna waa inuu macruuf u yaqaan ee dadka ayaa u badan ummadduu ku dhex faafay maxaa laga qaban karaa walaalayaal waa inaysan qof muumina quluubtiisa gelin amraadul quluubka waxaa ka mid ah ee quluubta dila alkibru ciyaadan billaah ilaahan ka magan galna kibirka waa sifa aada u xun ee qofna sii daran qalbigiisa gala ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala qof kibir qalbigiisa galay aayaadkiisa ma fahamsiiyo ilaah waa ka leexiya aayaadka fahamkooda ilah wuxuu ihi subxaana faasrif waxaan aayaati aayaadkayga waxaan ka leexinaa aladiina yatakabbaruuna fi lard dadka dhulka isku weynaysiiya bikayri alxaq ma ahan waxay haystaan oy ku ictisaasayaan ma ahan xaq waxa weeyaan waa kibir waa anaaniya waa aniga waa qabaliya waa maal waa nasab waa sharaf aabe waa cilmi wax uu iskula wen yahay ma ahan ilaahay weynaa subxaana wa tacaala inuu xaqiisu la wen yahay baatilkuna la liito ma ahan laakiin asaga ayaa isla weyn asaga isla weyn nasab iskula weyn maal iskula weyn magax iskula weyn mas-uuliyad uu haysto iskula weyn waxa noocaasa ee takadurka iyo kibirkaa qurux iskula weyn wa khaasatan dumarkaba ha lagu musiibeeyo oo waxa weeyaan ilaahi weynaa subxaana wa tacaala kuwuu jecel yahay wuu ka najeeyey laakiin kuwa nasiibka daran inay xataa qurux iyo midabkooda iskula weynaadaan oo waxa weeyaan kor iskugu qaadaan oy dhulka meelay cagta ka dhigaan ka waayaan oo intay waxa weyaan cagaha fiirinayaan ay naftoodu khatar u gasho inay baabuurta madaxa ku dhiftaan ila wuxuu ihi subxaana haddaba walaalayaal isagoo nooga diga kibirka oo noonaas sheegaya qofka kibir quluubtiisa galo ilaa quluubta inuu ka xirin oo aan xaqu galayn kadalika yadbacu allah calaa kulli qalbin mutakabirin jabbaar ilaahi weynaa subxaana sidaas ayuu u daboolaa oo uu u xiraa qof kastoo isla weyn qalbigiisa qof kastoo isla weyn ee mutakabir ah ilaahay qalbigiisa waa xiraa marka walaalayaal qalbi la xiray waxaan soo ogaanay meesha ugu dambayda oo nasiib darro ay gaarto iyo dulliga ugu dambeeya inay tahay oo ah qalbigiioo dhintay oo waxa weeyaan kufri iskugu tegay haddaba kibirka halkaas ayuu qofka gaarsiin lidaa sidaas daraaddeed qof muumin oo khayr leh qalbigiisa inuu galo ma ahan kibir ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo cadeeyey mustakbiriinta inuusan jeclayn in allaha laa yuxibu lmustakbiriin ilah ma jecla dadka isla weyn ilah wuxuu sheegay subxaana qofka adduunka iskula weynaada ilaahay cibaadadiisa iskala weynaada ilaahay weynaa isagoo dullaysan naarta jahaname inuu aroorin ilah wuxuu yihi subxaana ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahanama daakhiriin dadka iska weynaysiiya cibaadadayda naarta jahanamay geli doonaan ayagoo dullaysan oo ihaanaysan cibaadada aayadaasu sheegaydana waxa ugu horeeya allah tugmadiisa inuu allah qofku tuugo inuu ilaahay u tawaaduco inuu keligiis gargaar weydiisto inuu keligiis waxa weeyaan isku duleeyo qofka taas iskala weynaada ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaadaa isagoo dullaysan inuu jahanamo geliyo ilah wuxuu yihi subxaana xadiisulqudsi alkibriyaau ridaa'i waa go-aygii sare kibirku walcadamatu izaari weynankuna waa maradaydii hoose faman naazacanii waaxidan minhumaa qofka igula dooda mid ka mid ah ee ama kibir sheegta ama cadamo sheegta alqaytuu fii jahanama naarta jahanamaan ku tuuraa walaa ubaali wax sanana kama lihi xadiidka saxiixulmuslimka sharaxa oo imaam nawowi juska lix iyo tobnaad safada boqol toddobaatan iyo saddex ayuu ku sugan yahay nabigeena suuban sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay in allaha laa yanduru ilaa rajulin yajuru isaarahu bataraa ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala ma fiiriyo qof jiida maradiisa kibir daraaddeed iyo xaqdiidid kibirkay ka mid tahay isbaalnimada ilaa adiga addoon haddaad tahay allaa sharci kuu dejiyey wax kasta allah kugu maamula marka qaabkaad u xidhan tinta qaabkaad u jaran qaabka aad u labisan qaabka aad u seexan qaabkaad u cunaydo qaabkaad u tukanaydo qaabkaad guriga u gelaydo qaabkaad uga baxaydo sidaad musqusha u gelaydo sida aad uga soo baxaydo kulli intaad sidaad u noolaan iyo sidaad u dhimanba ilaah baa jideeyey haddaba darka waxaa ka mid ah dumarku inay soo jiidaan sidii nabiguba yidhi sala allahu calayhi wasalama yurkiina diraacan walaa yazidna hal dhudhun aoshanshada dhexbartankeeda laga bilaabo ayay hoos u raaricinayaan dhudhun shisho dhexdeed laga bilaabay waa soo jiitanaa dhulka raggiina nabiga sala allahu calayh wasalama izaaru lmu'min nisfu saaqihi nin muumina maradiisa hoose shashada dhexbartankeedaay ku joogtaa xadkaasaa loo dejiyey ilaa anqowgana waa in banaanaan xaaran ka ahayn laakiin sunnadii macaaneed waa halkaas haddaba qofkii marka diiday ee rag ah ee maradiisa kasii hoos mariyey waxa weeyaan wuxuu kibirka meesha ugu dambeeydu ka gaaray kibirka la sheegaaba waa amarkaas alloo la diido xadiidkaas imaam albukhaari juska sharaxa oo fatxulbaariga mujalladka tobnaad safxada labaatan iyo shan ayuu ku sugan yahay walaalayaal nabigeena suuban sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo caddeeyey qofka haddii kibir galo oo qalbigiisa uu galo jannada alle in laga xarimo waa qof qalbigiisu najaasaysan yahay jannada allena dad dayibiin ah ee daahiriin ah ayaa alla ugu talagalay alla waa ka xarimaa xadiis saxiixulmuslimka ku sugan nabiga wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam laa yadkulu ljanna man kaana fii qalbihi mihqaalu darati min kibri jannada alle ma galo bismillaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah walaalayaal waxaan ka hadlaynay mawduucii ku saabsanaa amraad lquluub asbaabuha wa cilaajuha waxaan markaa ka hadlaynay kelimad dheer oo shan shay oo muftidaadka qalbiga ka mid ah ee waxyaalaha qalbiga fasahaadiye ah oo uu iska lahaa ibnulqayim marka waxaan soo gaarnay midda afraad oo qalbiga waxyaalaha fasahaadiye ka mid ah wuxuu yidhi shiku muftidaadka waxaa ka mid ah abacaam cuntada ka mid a cuntadu qalbiga waxyaalaha fasahaadiyay ka mid tahay marka cuntadu see u tahay qalbiga wax fasahaadiya laba u kala qaaday wuxuu yidhi laba loo kala qaadin midda koowaad waa shay daatiyan isagu wax u fasahaadinah waana shayga xaaraamta shayga xaaraamta nabiga sala allahu calayh wasalam sidii ka sugnaatay kullu laxmin nabata bilxaraami fanaaru awlaa bih hilib kastee xaaraam kusoo dhasho naar ayaa u xaq leh ayaa nabigeena suubadu yidhi sala allahu calayhi wasalam shayga marka xaaraamta maadaama jirka uu beeraya ay naaru iska leedahay waxaa xaqiiqaha qalbigu inuu dhimanayo marka labaa marka loo sii qaabin shay daatiyan xaaraam u ah oo lixaqillaahi isagu waxa weeyaan u xarimay oo lixaqillaahi loo xarimay sida kalmaytati baktiga oo kale sida dhiigga oo kale oo dadka gabal inta xoola la qalo xoolaha dhiiggoodii la xabsiiyo ama jini ha loo qalo ama wax kale oo yabaro kale ha lagu magacaabo waxay rabaan iyo laxmul khinsiirka oo kaleeto waa wax ilaahay lixaq illaahi loo xarimay oo lixaq illaahi ilaahay subxaana watacaala dartiis loo xarimay waxyaalaha mixida leh oo ku ugaarsada mixida oo bahallada oo libaaxa oo kaleeto iyo wixii lamidkaa shabeelka iyo dawacada iyo haramcaska iyo gaduudanaha iyo waxaas oo kale hidiyaha shimbiraha ku ugaarsada oo kaleeto waxyaalahaasoo dhan waa wax loo xarimay lixaq illaah kuwa kalena waa wax loo xarimay lixaq ilcibaad sida shayga la haday oo kaleeto sida shayga la dhacay oo kaleeto shayga qofkiisi looga qaatay bikayri ridaah isagoon raalli ahayn ama waa laga qasbay ama waa laga xishood geliyey waxaa ka mid ah qaabka labaad oo cuntadu marka ay u fasahaadido qalbiga isagoo shaygii xaalaal ah inuu qalbiga fasahaadiyaa qaada sababtuna waxay tahay waa biqadrihi wa tacaddi xaddi qadarka laga qaadan iyo isagoo xadkiisa laga gudbiyo oo intii naftan loogu talagalay ka badan qofku uu qaato israaf xalaashii uu ku israafto oo uu dharag xadguduba la yimaado taas marka waxay keenaydaa fa inahu yudqilu cani daacaati wa yuqawi mawaada shahwa waxay daacada ay qofka ka mashquulin oo ay waxay ka mashquulin daacaadka alleh wuxuu ka cuslaysan daacaadka alleh waxaa xoogaabaya maadooyinkii shahwada oo jirka ku jiray waxaa xoogaabaya meelihii majaayu shaydaan shaydaanku meelihii uu jirka mari jiray ilaa shaydaanku ibnu aadamka wuxuu socdaa ma jira dami sidii nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam taas ayaa ka mid ah marka wuxuu yidhi shiiku waman akala kasiiran shariba kasiira qofku hadduu wax badan cuno wax badanoo biyaha inu cabo u baahan yahy fanaama kasiiran fakhasira kasiira in buuxin sharan min batni oo ka shar badan calooshiisa bixasbi ibni aadam ibnu aadamka waxa uu ku filan luqaymaatu yuqimna sulba luqmado yar oo uu dhabarkiisa ku toosiyo ayaa ibnu aadamka ku filan dhowr luqmadood oo dhabarku si uusan usoo laabin hadduu laqo daacada ilaahayna nashaad ayuu u heli qalbigiisana waa qoyi fa in kaana laabudda faacila hadday lagama maarmaan tahay wax badan inuu cuno fa thuluthun liطacaami cuntada waa inuu saddex u qaybiyo qayb cuntadiisa wa thuluthun lisharaabi qaybna cabitaankiisa wa thuluthun linafasi qaybna xagga neefta mufsidkaad shanaad ee quluubta baabi'iyo fasahaadiya waa annawm annawmu yumiitu lqalba hurdada ayuu hurdadu qalbiga ayay dishaa wa yusqilu lbadana waana cusleeyaa jirke jirka dhan ayuu culays ka dhigin qofka hurdada markay ka badato caajislow ayuu noqon wa yudiicu lwaqta waktigana waa dayacmin wa yurisu kasrata algafla waalkasal waxaana qofkaas uu ka dhaxlayaa gafle iyo halmaan badan iyo wehsi badan kaanat nuqtatun sawdaa fii qalbihi nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qofka muuminka ah haddii uu dembaabo dhibix madow ayaa qalbigiisa ku qormi fa in taaba wastakfara suqila qalba hadduu toobad keeno oo ilaahay weyna uga soo laabto oo dembi dhaaf ka dalbo qalbiga waa laga sifaynaa wain zaada zaadad laakiin hadduu dembiga isagoo tii hore ugu qorneed qalbiga uu haddana dembi kale galo dhibixdii waa sii siyaadin xataa tuqlaqa qalbu ilaa qalbigiisa marka dambe la xidho oo quluubtii la daboolo fadalikum araan midkaas weeye mirirka alladii dakarahu allahu fii kitaabih midka ilaahay kitaabkiisa ku sheegay mirirka ilaahay sheegay waa midkaas xadiiskaas wuxuu ku sugan saxiixu tarkiib wa tarhiib raqamka saddex kun boqol afartan iyo ko ibnuqayim iljawsiya raximahullah kitaabkiisa ikaatat lafaan markuu ka hadlayay cilaaju amraadi lquluub wuxuu yidhi imraadu lquluub kulligeed dawo waxa waa qur-aanka ina alqur'aana alkariim mutadaminu liadwiyati alqalbi qur-aanka kariimka ayaa koobaya quluubta wax alla waxaa cudur ku dhaca dawadooda iyo cilaajkooda maxaa yeelay sababtu waxay tahay wax alla waxa qalbiga ku dhaxa waa un laba qalbi inuu yahay maradu shubha hadday shubha ku jirto iyo shaki oo xaqii uu ka shakisan yahay waxa weyn qur-aanka aayaad bayinaad ah oo cadcad ayaa ku sugan kuwaas oo qofku hadduu ku tadabburo oo macnahooda u fiirsado oo qof qur-aanku sida uu yahay uga tar uga tarjamaya oo u fasiraya uu ka dhegaysto hadduu isagu yaqaana uu kutubihii guro xaqiiqa waxa ah wax kastoo shubaha qalbiga ku jira inuu ka daweynayo taasaa xaqiiqa hadduu maradku shahwo yahay oo ay tahay macsida inuu naftiisu jeceshahayna qur-aanka waxaa ku jira mawcido iyo waano iyo naar inuu ka digo iyo janno inuu jeclaysiiyo wax qofka ka goynaya xumaanta jacaylkeedii oo marka dambe qalbigu uu gaarayo inuu wax alla wixii naftiisa dhibaato u keenaya caro alle iyo naar ah inuu qalbigu ka go-o naco wax alla wixii ilaahay weynaa subxaana wa tacaala ku xiraya iyo riladiisana markaas uu waxa weeyaan qalbigu jeclaado marka qur-aanka ayaa dawo ugu filan qofka sida ilaahba yidhi subxaana wanunzilu min alqur'aani ma huwa shifaa waxaan soo dejinaynaa qur-aanka xaggiisa wax caafimaad ah wa raxma wax naxariis ah lilmu'miniina mu'miniintana caafimaad iyo naxariis u ah marka qofkii shahwa ku jirtayna bayinaadka iyo xujooyinka cadcad ayaa shubhadaas ka daway karta qofkii shubha ku jirto qofkii uu ku jirtay shahwana xikamta iyo wacdiga wanaagsan iyo tarkiibka iyo tarhiibka qur-aanka taas ayaa ka daway kara ilaa qur-aankaas ayaa dawo qofka qalbigiisa ugu filan sababtoo ah qofka waxa weeye shubhadu ku jirtaa yaqiin u baahan yahay qur-aankaana xujooyin iyo bayinaad leh qofka ay shahwadu ku jirtaana sabar u baahan yahay qur-aankaana tarkiib iyo tarhiib iska leh sabarkoo saddexdii ah maradka qofka ku jira hadduu yahay shahwo iyo macasidii inuusan naftiisa ka celin karin sabar u baahan yahay qur-aankuna keena sabarkuna waa saddex asabru cala alawaamir awaamirta ilahay inuu ku safro xataa yu-adiyaha ilaa uu ka guto iyo wa sabrun can ilmacaasi qofku inuu macaasida ka safro oo uu ka joogo xataa laa yaqaca fiiha si uusan ugu dhicin iyo wa sabrun calaa aqdaari illaahi almu'lima wixii lasoo qadaray ee fakri iyo gablan iyo xanuun kulli inuu ku safro alla inuu soo qadaray u ogaado yatasakadaha si uusan ugu caroonin iqaasatu lafaan juska koobaad safxada lixdan iyo saddex ayaa hadalkaas qiimaha badan uu ku leeyahay ibnulqayim raximahullah waxaa kamid a dawooyinka qulubta ee aada loogu guulaysto adducaa sida ilaahayba nooga warramay subxaana wa tacaala dadka raasikiinta cilmiga ku xididaystay inay yidhaahdaan rabbana laa tusi quluubana baxda id hadaytana rabbigow qulubteenna ha leexin markaadna hanuuniday ka gadaan nabiganana sala allahu caleyhi wasalama ducadiisa ay aad u badi jiray yaa muqalliba alquluub sabit qalbii calaa diinika ilaaha quluubta rogrogow qalbigayga diinta ku sug saasuu nabigu dhihi jiray sala allahu caleyh wasalam waxaa ka mid ah addikru waalmuraaqaba inuu qofku markasta naftiisa ilaaliyo oo kontaroolo iyo xuska alle inuu badiyo sida ilaahba yidhi subxaanahu wa tacaala waladiina aamanuu wa tatma'inu quluubuhum bidikri illah dadka xaqa rumeeyey quluubtooda waxay ku xasishaa ilaahay xuskiisa subxaanahu wa tacaala alaa bidikri illahi tatma'inu lquluub war dikriga alle ayaa quluubtu ku xasishaa walaalayaal qalbiga caafimaadka qaba aada u qiimo badan yahay sida ilaahba yidhi subxaanahu wa tacaala afaman sharaxa allahu sadra qofka ilaahay qalbigiisa u waasixiyo fa huwa calaa nuur qofka qalbigiisa ilaahay weynaa subxaana wa tacala u waasiciyo islaamka qofkaas wuxuu ku sugan yahay nuur fa huwa nuurun min rabbih nuur xagga rabbigiis ka yimid uu ku sugan yahay qalbiga caafimaadka qaba waa qalbiga allagtiisa looga badbaado sida ilaahba yidhi subxaana yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalinta uusan ansaxaynin hanti la jamciyo iyo wiilo la tabco maanta marka dadka quluubtoodu ay ku qallashay inay meel iyo wiil tabcaan waa inay ogaadaan maalinta ilaahay la hor tago inaysan maal iyo wiil waxba taraynin ilaa qof ilaahay la yimaada agtiisa maahane biqalbin saliim qalbi nabad galay shirki ka nabad galay shaki ka nabad galay nifaq ka nabad galay xaasnimo ka nabad galay xumaan ka nabad galay ilaa wuu ammaanay nebigiisa khaliilkiisa ibraahim calayhi salaam ilaa wuxuu yidhi subxaana id jaaa biqalbin saliim markii uu la yimid qalbi nabad galay taasuu ku ammaanay ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramay nabiyullaahi muusa markii ilaah rasuul ka dhigay wixii ugu horreeyey ee allah uu weydiistay inuu qalbigiisa u waasiciyo islaamnimada iyo waxyiga loo dhiibay inuu ahaa qaala rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii camrii ilaahayow arrintaan aad ii dhibtay ii fududee qalbigayga allow ii waasici taasuu ilaahay weydiistay iga xaqa iyo baatilka kala yaqaan sidaas daraaddeed nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalama mar uu la weydiiyey can ilbiri wuxuu ugu jawaabay saxaabigii weydiiyey istafti qalbak qalbigaaga fadwadaba weydii albiru matma'anat ilayhi nafs watma'ana ilayhi alqalbu wanaag waxaa ah waxaa naftu ku degto qalbigu ku xasilo kaas ayaa ah xadiiskaas imaamu axmed iyo daarami ayaa biisnaadin xasanin ku soo saareen ibnu rajab alxambali isagoo sharxa xadiiskaas wuxuu yidhi wa inamaa yakuunu wuxuu noqon karaa qalbiga mid fatwo la weydiiyo idaa kaana saaxibuhu miman shurixa sadra marka qofka qalbigu ku yaalla uu yahay qof qalbigiisa ilaa iimaanka u waasiciyey laakiin haddee qof awalba qalbigu qalalay xumaanta ayaaba la qurxoon wanaaguna waaba la falxun yahay laakiin qofka qalbigiisa ku kala gara kara munkarka iyo macruufka xaqa iyo baatilka waa qof qalbigiisu nool yahay walaalayaal qalbiga mariidka ah dhibaato aad u weyn ayuu leeyahay halaagaana alla u ballan qaaday sida ilaahba yidhi subxaana fa weylun lilqaasiyati quluubuhum halaag wuxuu u sugnaaday dad mariidka ah sida ilaahayba subxaanahu wa tacaala uu ugu ballan qaaday cadaab kulul dadka quluubtoodu qallasho lidaa markaa sidaas daraaddeed qof kasta oo muumin ah waa inuu qalbi caafimaad qabo ku dadaalo sidii uu ku heli lahaa uuna waxa weeyaan ka digtoonaado qalbigiisu inuu qallalo ilaahna subxaanahu wa tacaala uu in badan ka baryo qalbigiisa inuu qooyo sidii nabigu sala allahu caleyhi wasalama xadiidkii saxiixulmuslimka uu u badsan jiray ducadiisa allahuma innii acuudu bika min cilmin laa yanfac alla waxaan kaa magangelaa cilmiyaan nacsi lahayn waxaan kaa magangelaa wa min qalbin laa yakshac iyo qalbi aan qoyaynan khushuucayn marka kelimadaydi insha allahu intaas ayaan ku gaabinayaa wixii anasiiba ilaahay baa ku mahad aan ku gafay naftaydii shaydaan bay ka ahaadeen wabillahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacala alam sala allahu calaa nabiyina maxamed